أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi raxmaani raxiim waa talaado shanta bisha rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo oo xildhibaanada golaha dawaaqiida ee taageersan murtad axmed midoobe ayaa eedan kulul u jeediyey murtad gurguurtay xili uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay wilayaadka islaamiga shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe baarlamaanka dowladda xabashida itoobiya ayaa aqbalay magacaabista madaxweynaha cusub ee itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda waddankaasi qaar ka mida wilaada wilayaadka islaamiga ayaa ka qayb galay munaasabadda dowlo loogu soo xirayay ciidanka xisbada oo dhowaan ka dhacday degmada bulufulay ee wilaayada baay taliyaha ugu sareeya ciidanka dowladda saliibiyadda uganda ayaa eedeyn kulul u jeediyey safiirka dowladda saliibiyadda maraykanka u jooga dalka uganda wilayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo bakool ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha la dhaqdo u sameeyey xoolo dhaqatada ku kala dhaqan degmooyinka bu-aale iyo rabdhuure maktabka dacwada wilaayada galguduud ayaa dowladiinia usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi waxaad dhegaysateen qodobadii warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan xildhibaanada golaha dawaaqiida ee taageersan murtad axmed midoobe ayaa eedeyn kulul u jeediyey murtad gurguurtay xili uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta anas al ansaari ayaa warbixintu warkan inoo haya xilli ay cirka isku sii shareerayso khilaafka u dhexeeya hogaamiyaha kooxda ridada iyo maamul goboleedka isku magacaabay jubbaland ayay xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqidda oo la safan axmed madoobe eedeyn kulul u jeediyeen xasan gurguurte maxamed cumar caananuug oo ka tirsan xildhibaanada dawaaqidda kooxda ridada ayaa taageeray mowqifka uu axmed madoobe ka qaatay shirka ka socda villa soomaaliya islamarkaana uu ku mucaaradayo muddo kororsiga madaxa ridada uu damacsan yahay caananuug ayaa ku eedeeyey xasan gurguurte in mar weliba uu jahwareerinayo madaxda dowlad goboleedyada isagoo u sheega in uu ku mashquulsan yahay dagaalka ka dhanka ah shabaab almujaahidiin wuxuu qiray in maleeshiyaadka murtadiinta lagu soo jebiyey gobollada dhexe islamarkaana aysan jirin hal goob oo maleeshiyaadka murtadiintu guulo la taaban kara ka gaareen in doorasho qof iyo cod ay kooxda ridada ka qabato soomaaliya ayuu ku tilmaamay in ay yihiin khiyaali iyo riyo maalmeed isagoona u sababeeyey awoodda mujaahidiinta ay sii bulaalayso wuxuu carabka ku adkeeyey in dagaalkii uu xasan sheekh iclaamiyey uu ahaa boor isku qarays uu ku doonayo muddo kororsi sida uu hadalka u dhigay waxa la yidhaahdo qof iyo cod aa dhacaya teeramka soo socda iska daaya midka xiga haataa ma dhacayo waxaan u fogeynayaa wuxuu waxay u baahan siyadaba in laga shaqeeyo madaxda meeshaan markay soo galaan wadanka waa ka shaqaystaan horta uma shaqeeyaan hortaas waa inaad ogtaa daywan markii la yimid maxaa looga shaqeyn waaya waxaa la yidhi shabaab alaadaa lala diriraya galmudug aan kasoo bilaabaynaa waxaan tegaynaa hirshabeelaan tegayna inkaad horta aan dhameeyo hirshabeellaa la aadaya galmudugaa la aadaya xaggaasaan aadayna hal gobol hal isteed oo shabaab laga soo nadiifiyey caawa ma ii sheegi kartaa waxay sheegtaa haddee anagu ma joognama anagu maraykan maa joognaa aduu hadda xageed joogtaa soo muqdisho ma joogta isteed laga soo xoreeyey oo shabaab laga soo nadiifiyey oo caawa aad sheegi karta ma jira galmudugaa laga bilaabay madaxweynaha markuu yimid wuxuu yidhi galmudugaan ka soo bilaabaynaa hirshabeelle shabaab waa baabi'inaynaa galmudugtiiyay joogaan dagaal qabiilaana kasii socda weliba ayagiioo jooga haddana dagaal qabaa'iloo tuulo aan lagu dirirayni ma jirto hadda wax ka dhacay eraboorka cagudwaaq inuu xirnaay adigaa markhaati iga ah dagaal qabiil uu xiran horta shabaab uma xiran inkaadi dagaal horta qabiil uu xiran yahay may garanaysaa shabaabkii waa joogaan hirshabeelle horta shabaabkii waa joogaan hadda coos weyne shala dagaala ka dhacay inaad ogtahay in kale ma aqaan meelaysan joogin ma jirto marka doorashada qof iyo codka la sheegaya ma fil soomaaliya ka dhexaysa golaha dawaaqidda waxaa ka dhex bilowda isxulufaysi ay ku kala safanayaan xasan gurguurta iyo axmed madoobe kooxda ridada ayaa qaaqlayaasha baraha bulshada lacaga ku siisay in ay caayaan madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland waxaana arrinkaasi cambaariyey wasiirka warfaafinta maamulka uu fadhigiisu yahay kismaayo mar kale xildhibaan caaninuug ayaa qiray in kooxda ridada ay wado ololo warbaahineed oo lagu dhaleeceynaya axmed madoobe wuxuuna falkaasi ku sifeeyey mid xaaladda sii adkeyn karaa
Eh, horta marka ugu horeysa waxaan rabaa eh, warbaahinta madax bannaan iyo dadka caanka ka ah baraha bulshada madaxweyne lacaaye iyo qof mas-uuloo lacaayo lacago lagu bixiyo horta macno ma samaynayse madaxweyne hal doon ah ee inta jubbaland ka soo tegey meesha yimid war sidaana xal u arkaa yidhi imaaraadaad tahay iyo etoobiyaanaad tahay in lacago lagu qaybiyo macno ma samaynayse lacago lagu qaybinaya waxaan waa ognahay fariinta hal meela laga dirayaa war waxaa la yidhaahdaa inaad mataqaana gacanna xal ku raadiso gacanna aad wax ku caysid xal kuma noqotee ee, caayada wax bay sii kala fogeysaa waxbay suma soo dhaweysee fariintan u diray horta waxaa waaye dadkan abaabulan oo aan aaminsanahay hal meel in laga soo abaabuloyo dadka caynaya shalayna lafta gare inay caynayaan maantana axmed caynaya horta ha iska daayaan madaxda way og tahay ha u sheegaan dadkaas runta meeshay ka abaabulan yihiin waa yaqaanaane haddayse ayaga- ayaga abaabulkooda aysan qayb ka ahayn madaxa maamulka shaadala dirirka ee jubbaland ayaa iskaga baxay shirkii ka socday magaalada muqdisho wuxuuna isagoo caraysan dib ugu noqday magaalada kismaayo oo la filayo in uu ku qabto shir jaraa'id mahadsanid walaalka faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo khasaare culus lagu gaarsiiyey cadowga allah oo ka kala dhacay wilayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe sida faahfaahinta warkan inoogu hayo walaalkeen yaasir maxamed ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qorshaysan oo qaraxa ka fuliyeen deegaanka shalambood oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay goob fariisan u ahayd maleeshiyaadka murtadiinta waxaana dhawaqa qaraxa si adaa looga maqlay gudaha iyo duleedka deegaanka shalambood saraakiisha ciidanka mujaahidiinta ee tiqriga wilaayada shabeellada hoose waxay noo xaqiijiyeen dhimashada hal askari oo murtad ah iyo dhaawaca saddex askari oo murtadiin ah dhanka wilaayada shabeellada dhexe waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen agagaarka deegaanka xawaadley ee hoostaga degmada balcad weerarkaasi waxay ciidamada mujaahidiintu ku dileen afar iyo labaatan askari oo murtadiin ah waxayna ku dhaawaceen sagaal askari oo murtadiin ah iyagoona nolosha ku qabtay hal askari oo murtad ah waxayna sidoo kale mujaahidiintu howlgalkaasi ku gubeen doon sahay u siday maleeshiyaadka riddada dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhamaase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana jira khasaare kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi howlgallada mujaahidiintu ka kala fuliyeen koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya ayaa qayb ka noqonaya howlgallada iyo weerarada ka dhanka ah cadowga allah jasaakallahu khayran walaalka baarlamaanka dowladda xabashida itoobiya ayaa aqbalay magacaabista madaxweynaha cusub ee itoobiya xilli ay kasii darayso xaaladda dagaal ee wadankaasi nuur cali warsame abuusheeb ayaa warbixinta warkan inoo haya wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa sheegaya in kala fadhiga afraad baarlamaanka xabashida ay ansixiyeen in xilka laga qaado madaxweynihii hore ee wadanka iyagoo isku raacay madaxweyne cusub in la yaqleelo afhayeenka baarlamaanka xabashida ayaa gabagabadii kulanka ka sheegay in cod qalabiyad leh lagu meelmariyey madaxweynaha cusub ee Itoobiya kaasoo uu soo magacaabay Abiy Ahmed Taye Taska Salase oo ah wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo magacaabay madaxweynaha cusub ee Itoobiya iyadoona ay xilkaasi weysay Sahle Work Zewde oo lixdii sane ee lasoo dhaafay ahayd madaxweynaha magacuyeelka ah ee Itoobiya falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in gaal Abiy Ahmed uu sameeyey dhoolato siyaasadeed oo uu kusii kala qaybinayo siyaasiyiinta mucaaradka ee kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada madaxweynaha cusub ee la magacaabay iyo midka la caslay ayaa labaduba kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada ee kacdoonka culus uga soo horjeeda nidaamka abiy axmed waddanka itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa siyaasadda ka ah magacuyeel waxaana mar walba soo magacaabaya ra-iisul wasaaraha kadibna waxaa loo gudbinayaa golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan dhanka kale sida lagu soo waramayo saacadihii lasoo dhaafay dhulgariir cabirkiisu yahay afar dhibic sagaal ayaa ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka itoobiya dhulgo-an ayaa si gaar ah kaga dhacay deegaanka awash fentale oo qiyaastii boqol lixdan iyo shan kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada addis ababa ee caasimadda dalka itoobiya dhulgariirka waxa uu saameeyey dhul gaaraya toban kilomitir waana sida ay tibaaxayaan xogihii ugu dambeeyey ee ay soo gudbinayaan warbaahinta gudaha Itoobiya. Ilaa iyo hadda lama soo warin inta uu leeyahay khasaaraha nafeed ee dhulgariirkaasi ka dhashay, balse waxa uu burbur xooggan soo gaaray inta badan dhismayaashii ku yiilay deegaanka dhulgariirka oo ka dhacay. Dhulgo'a ku dhuftay dalka Itoobiya ayaa qayb ka noqonaya silsilado dhulgariiro ah oo saacadihii lasoo dhaafay sidan oo kale ugu dhuftay wadamada Kanada iyo Mareykanka Ethiopia ayaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa meelo kala duwan oo dalkaasi ka mid ah ka dhacayay dhul go'aan horey loo arag oo galaaftay nolosha in ka badan saddex boqol oo ruux aad buu u mahadsanyahay wushiiba qaar ka mid a wilaada wilaayaadka islaamiga ayaa ka qayb galay munaasabad duuro looga soo xirayay ciidanka xisbada oo dhowaan ka dhacday degmada buulofulaay ee wilaayada baay abuu xasaan ayaa warbixinta warkale inoo haya munaasabadda oo sidaan hore u sheegnay lagu soo xirayo dowro loogu magacdaray mucaad ibnu jabal loona qabtay boqol ka mid ah ciidanka xisbada oo laga kala keenay shan wilaayo oo kale ah shabeellada hoose jubbada hoose jubbada dhexe hiiraan iyo gedow waxaa ka qayb galay qaar ka mid a wullaadda ciidankooda dowrada loo soo xiray mas-uuliyiinta wullaadda wilaayaadka islaamiga ee madasha ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh cabdisamed abow cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose waxaana uu waaliga ku dheeraaday thaqriga iyo dhufayska ay ciidanka xisbada kaga aadan yihiin ummadda muslimiinta xaqiiqatan xisbada saqri weyn ay ku aadan yihiin mug weyn ayna ku fadhiyaan shaqada ay ku aadan yihiin xaqiiqatan shaqo la dhayalsan kara ma aha waa shaqo xaqiiqatan waa dadka ugu shaqada badan maxaa yeelay masaalixdii ummadday ka shaqeeyaan her iyo habeen u taagan yihiin munkarka ay reebayaan macruufka ay farayaan miisaanka xasanaadka allah u saaro sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo isagana munaasabadda ka hadlay ayaa kelimad dardaaran u badan munaasabadda ka jeediyey cabsidaa ilaahay ka bacdi walaalayaal waxaan idiin dardaarmayaa acmaasha aad qabanaysaan ee xisbada qof walba camalkan jihaadka aan ku jirno ninba meel yuu ilaahay nasiib ooga dhigay qof walboo naga mid a marka meeshii loo doortay yaa la rabaa inuu ku sabro makaanka adigu aad joogto waxaa lagaa rabaa camalka aad qabanayso inaad idqaaniso oo si wanaagsan sida ugu fiican aad u qabato ilahay idinkii mas-uuliyiinta sidoo kale munaasabadda ka hadlay waxaa ka mid ahaa sheekh axmed abu yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose isagoona waaliga fariin dhexalgalla u diray hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin guud ahaan marka waxaan leeyahay dadka mas-uuliyiinta halkan joogo oo ka socdo xarakadana wakiil kuwa halkan wada joogo waxaan leenahay barnaamijkan waa ujeedaan halkii la soo marin waa ujeedaan waxay laga sheekaynayana waa maqlayseen waxaa markan loo baahan yahay maktabkan waa makaatibta ugu muhiimsan waxaa markan laydinka rabaa inaan waxba loo hagranin wax allaala waxay maktabkan oo ku kormaraayo in aan juhdi ku bihino waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaasna waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran aad sii qaadaan si hambaartaan oo meeshii mogtahay leedahay inaad geysaan ugu dambeyn waxaa la shaaciyey natiijada ka dhalatay imtixaanaadkii laga qaaday ardayda ciidanka xisbada ee dowrada loo soo xiray haddaba yay yihiin ardayda gashay kaalmaha sare wilaayadee ayayna ka socdeen aan idinkaga dhexbaxo xiriiriyaha munaasabadda haddana waxaan u yeerayaa ardayga galay kaalinta koowaad tartankii loo qabtay ciidankan mujaahidiinta ee loo soo gabagabeeyey doorit macaad ibnu jabal waxaan u yeerayaa abuu talxa moxamed cabdi oo ka socda wilaayada jubbada hoose wuxuu ku guulaystay abaalmarin kitaabka alculamaa alcuzaab aladiina aharu alcilma cala aziwaaj iyo lacag saddex boqoloo doolara kaalinta labaad ardayga galay waa jamaaluddiin oo isna ka socda wilaayada jubbada hoose waaya jamaaluddiin wuxuu abaalmarin ahaan u helay kitaabka adabu dunyaa waddiin iyo laba boqoloo dollar waxaan u yeerayaa albaani cumar nuur oo ka socda jubbada hoose oo galay kaalin saddexaad wuxuu abaalmarin u helay kitaabkaas asifaat alilaahiya iyo boqol iyo konton dollar waa markii ugu horreysay oo dowro noocan oo kale ah loo qabtay ciidanka xisbada waana dufcadii ugu horreysay ee ka soo baxday dowrada loogu magacdaray mucaad ibnu jabal sida ay sheegeen mas-uuliyiinta maktabka xisbada ee xarakada shabaabulmujaahidiin taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda yuganda ayaa eedeyn kulul u jeediyey safiirka dowladda saliibiyadda maraykanka u jooga dalkaasi yuganda ilyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkan inoo haya jenaraal mahuuzo oo ah taliyaha ciidanka difaaca dowladda uganda ayaa eedeyn waxa uu u jeediyey safiirka xukuumadda washington u fadhiya kambala ninka lagu magacaabo william bob waxa uu ku eedeeyey inuu wiiqayo dowladda uganda uuna ixtiraam darro u muujinayo madaxweynaha waddankaas yuweri museveni mahuuzu ayaa ka dalbaday safiirkan in sida ugu dhaqsiyaha badan uu u raaligeliyo museveni haddii taa ay dhici weydo ayuuna sheegay inuu ku qasbanaan doono in sida ugu dhaqsiyaha badan uu isaga baxa waddanka eedayntan ayaa timid kadib markii dowladda maraykanka ay cunaqabatayn ku soo rogtay ilaa afar sarkaal oo sarsare oo ka tirsan booliska dalka uganda kuwaasoo aqalka cad uu sheegay inay ku kaceen tacadiyaad ka dhan ah xuquuqda aadanaha mas-uuliyiin u hadlay booliska xukuumadda kambala ayaa cunaqabatayntan waxa ay ku tilmaameen mid maraykanku uu doonayay inuu ku cadaadiyo waddankooda eedeymahan uu jenaraal mahuusi u jeediyey safiirka dowladda maraykanka u fadhiya dalka uganda waxay dabcan sii kordhinayaan sida ay xoguhu tibaaxayaan xiisadda labada dhinac oo muddooyinkan dambe u muuqatay mid sii karaar qaadanaysa wilayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo bakool ayaa mashruuc dhanka kobcinta xoolaha la dhaqdo u sameeyey xoolo-dhaqatada ku dhaqan degmooyinka bu-aale iyo rabdhuure aanu ku horeyna wilaayada jubbada dhexe cabdiwaan maxamed bukhaari ee faahfaahinta warkaasi noo haya barnaamijka la magacbaxay kobcinta waa mid ka soo dhalaalay maskaxda hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ujeedkiisuna yahay in sanad kasta sakada xoolaha nool ee loo qaybiyo dadka masaakiinta ah si gaar ah wax looga siiyo dad laga soo xulay degmooyinka iyo deegaanada islamarkaana loo gacangeliyo tiro xoolo ah si sannadaha ugu sokeeya uu qofkaas uga maarmo sako dambe inuu qaato islamarkaana u noqdo qof isagaba sakada laga qaado maktabka diiwaanka sakada ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday mashruucan kobcinta waxaana ka faa'iiday dad fara badan markan waa degmada bu'aale waxaana tiro dad ah la siiyey xayn xoolo ah mid kasta oo ka mida dadkaas waxaa ku hagaagay qaarkood toban neef oo lo ah halka kuwa kalena ay ku hagaageen soddon iyo shan neef oo ari ah qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay mashruucan kobcinta ee ka qabsoomay degmada bu'aale ayaa la hadlay idaacadda islaamiga ah ee al andalus magacayga halkaan joogo waa magacaydu maxamed wehel kuulow maala bu'aala maxaa ka socda xoolo maaragtay oo islaamka la siinaya ilaah kumaas islaamka na siinaayo waan gartay waayo qaybta kobcinta xoolaha zakawaadkaa lagu siiyey qaabka kobcintakaabaadkan lii siiyey waan gartay maxaa lagu siiyey marka ariga ama lo maya toban neef oo lo eh wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal maanta waxaan joogaa meelihii walaalaha zakad ku qeybanayeen magaygana waa cali yaruw xasan maanta waxaan joogaa degmada bu'aale meesha walaalaha xoolaha ugu siinayaan joogaa alxamdulilah ilaahay mahad iskale uma alxamdulilah hadda jeer ilaahay mahad u sugnaatay kadib walaalaha mujaahidiinta mahad u sugnaatay maaragtay toban neef lo aliisay maanta waana ku faraxsanahay borow cabdi maxamed waxaan joogaa bu'aala xoolaa laysiiyey allah ku mahadsan farxaadaan joognaa maanta marka wadaadaha gacantooda kor allah ka dhigay gaalada allah naga reeba marka insha allahu waan u duceyni annagana siyaada iyo barka allahna siiya inay saka nagala qaadaan rabnaa jaamac xaaji ibraahim shuuriyo maanta maxaan joogaa ridiido umada bu'aalana ka tirsan yahay islaamkii baana ii yeeray si wanaagsan ilaahay kheyr ha siiyo si wanaagsan bayna xoolo igu siiyeen soddon iyo shan ari baa la isiiyey allaha ii barakeeyo ayakana allaha barakeeyo xagee lagaaga yeeray markaad xagee liiga yeeray waraha dhowley waan gartay wara dhowley deganta haa waan gartay bu'aalaa ii yeertay maadaama soddon iyo shan neef oo xoolaha kobcinta sakada lagu siiyey bal sanadkan sanadkiisa maxaa kuu qorshaysan maxaad ii qorshaysan inuu ii gaaro ilaa lixdan ilaa toddobaatan ilaahina ii barakeeyo anigana sika aan ka bixiyo anigana sika aan ka bixiyo oo walaalahay aan siiyo dadka loo soo xulay inay ka faa'iidaystaan mashruucan kobcinta ayaa ah dad laga soo xulay deegaanadooda islamarkaana ay sakada ku baxdo iyagoo ballan qaaday in xoolaha la siiyo aysan iibin doonin ee ay dhaqan doonaan si sannadaha ugu sokeeya ay uga baahi baxaan sakada islamarkaana u noqdaan saka bixiyayaal insha allah mahadsaned bukhaari dhanka wilaayada bokoolna warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa inoo haya walaalkeen cabdulqani maxamed iyadoo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada bokool ay ka socdeen qaybinta sakada xoolaha nool oo ay ka faa'iidaysteen boqolaal qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaas oo nasiib u yeeshay xoolo isugu jira geel iyo ari markan wilaayada ayaa bilowday qaybta kale ee kubcinta dhaqaalaha taasoo qoysas fara badan ay ka faa'iidaysanayaan waxaana qofkiiba loo qoondeeyey lana siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka kuwa kalena ay heleen min shan neef oo geel ah munaasabad ka dhacday degmada rabdhuure ayaa qoysas gaaraya ilaa lix qoys ayaa afar ka mid ah qoysaskaasi waxaa la siiyey min soddon iyo shan neef oo ari ah halka laba ka mid ahna ay heleen min shan neef oo geel ah markii ay la wareegeen xoolahaasi ayaa iyagoo aan farxadooda la qiyaasi karin la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus maxamed yaasin yaxli yare deegaankayna warmaraadow degmada sharabtale mujaahidiinta inguweeren walaaladay hoobaan inguweeren afargeermad iyo naytow waalo oolisi hatu kor nasiibkayn ilaahay makuweelna geeka nasiibkayn ilaahay kuweeli dadkii masaakindaha ee degmada hoosteeka noolayahay ilaahay lanki laaku gaadin barakaay uneena ilaahaynin barakaay lanki hagaadina ajartsaylalaaba allukusii abaalmarintiyo ilaahay adduunye aakiraab allukusii gaalada ilaahayno helisoogda noo jibi muslimiinta galantiyo korale kaweela maaye maad maanu raasno huseen yaa leere deegaankaana ha ku ba'ayna ha ku tab'ayna la galayo ilaahay ka mahadsan mujaahidiinta meelal ha inku weeri degmada rabdhuur iyo kooy walil ha inku weeriba ma ogayne madiana kooyda shanhalaad ilaahay ambarsi adgeysa kawaada yalla isi geeka in bilaaw ee masaakinti wadanka ka noolayta yahay ilaahay ka mahadsan ilaahay wiina hay waahidkahay anin wal inku weela ani ana dhagaalaysado zekadin zekadiyeyba anina marka ila jare howl la ogaada taasaa rajeeya ilaahay wiinahay intay laha ku qaaday hoola jooga marka ila jira in deyrino laha ku qaadi ilaahay wiinahay moorada aan ka fogaay intay ha ku qaaday mujaahidiin ana ilaahay wiinahay ku tabaabay gaaladana allihii ku jibi magaaga idin ifriyi imbida li ere deegaankan ku koyla galaya la ere degmadayni rabdhuuru alxamdulilah ilaahay ka mahadsan mayang mahad eliyey ilaahagina abuuri ang mahad eliye walil isyay geek hasafaray salaadi hasafaray inta koy rabdhuuru koy irin sodon ishangneef eh ilaahay ang mahadsan mujaahidiinta ang mahadsan hatu kahor mahay marna aan o zekil inka weeraw koy intaas intu kuwedoy lii gulaw inkow kolba ilaahay ka mahadsan muslimiintii laha ku qaaday geemaridii oola ilaahay zakaada korsho ka weelay laha ku qaaday muslimiinta baahnayti laku dhiibina ilaahay ka mahadsanayoon ilaahay walaayidin barakaay aakhir miisaanka allanka kab irinka geegil isi may ku rajeey inaan am- ilaahay iin barakaayo zakada zakadiye baana zakabi ilaahay hoob iin barakaay ilaahay iin barakaayay mujaahidiintan ma inka do-ay ilaahay ini gaaladi ibi muslimiinta gaalantiyo kor allaka weel ilaahay barakaay maalmaha soo socda waxaan idiin soo gudbin doonaa insha allah goobo kale oo laga qaybiyey xoolahan oo wilaayadu ay ugu tala gashay in lagu kubciyo dhaqaalaha dadka danta yar si ay uga mid noqdaan xoolodhaqatada ku nool deegaanada wilaayada kuwaas oo sanad waliba bixiya sakada xoolaha nool mahadsanid cabdulqani ugu dambeyntiina maktabka dacwada wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmada ceelbuur ee wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa ka waramaya dowladan oo magaceedu yahay islaaxul mujtamac shacaarna looga dhigay ajiibu daaci allaah ayuu maktabka dacwada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanka nasrudiin ee hoostaga magaalada ceelbuura waxaa dowladani ka faa'iidaystay ilaa afar boqol iyo lixdan ruux oo isugu jira bulshada qeybaheeda kala duwan macalimiinta odayaasha ganacsatada haweenka gaadileyda iyo dhallinyarada waxayna dowladani socotay muddo bil ah munaasabadda lagu soo xirayay dowladani oo ka dhacday gudaha deegaanka waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka kuwaasi oo soo dhoweeyey dowladda islamarkaana wilaayada ka codsaday in loogu soo celceliyo dowlaadka noocan oo kale ah waxaa aada u mahadsan walaayada islaamka oo juhdi badan ku bixisay ee, sidii dowladan loo qaban lahayo dadkan waxaan loo fahansiin lahay wixii aan wax aqoon ayadaasna waa uga mahad celinaynaa maktabka dacwada oo asaguna rub ahaantii aada u dadaalay oo juhdi badan ku bixiyey oo culummo madaalayaal la soo diray oo haddii ilaahayna aada looga faa'iidey mahad guud ayaan soo jeedinaynaa
hal bil oo dowra ayaa noo socotay alkabirna way dhammaatay insha allahu tacaala diinta ayaana loo faa'iideynayay dadkii oo loo faa'iideynayay ilaa dad oo shan boqol oo iyo wadaadici gaar ahay ahaayeen Een, ayagu intaa way faa'iidaysanayeen Een, waxbaana laga fahmay diintii way macaaneed haddana way noo sii macaanaatay oo waxbaa laga fahmay waxaan marka codsanaynaa walaayada inay nagu garab gasho meelaha dhiman in la gaarsiiyo inay nagu garab galaan annagana ka odayaal ahaan waxaan ka garab qaadaynaa oon garabkooda la istaagaynaa hiil iyo hoo waxay nooga baahan yihiin ayaan la garab istaagaynaa intaas kadib waxaa sidoo kale idaacadda islaamiga ah ee andalus la hadlay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanka nasrudiin kuwaas oo ka warbixiyay dowladda u socotay muddada bisha ah iyo duruusta ay ku qaateen anoo afka macallimiinta deegaanka nasrudiin ku hadlaayo dooro bil ah oo noo socotay dooragaas- dooradaas oo magaceedu uu yahay islaaxul mujtamac shacaarkeedana uu yahay ajiibu daaciyallah dooradaas waa ku faraxsannahay waana soo dhoweynay maanta waxaan u taagnahay meeshaan inaan ka hadlo dowro noo soo socotay muddo bil ah taasoo aan ku soo qaadanay kitaabo wax fara badan kitaabadaas oo ay ka mid ahaayeen kitaabka silaaxul mujtamac tafsiirka qur-aanka kariimka iyo atarbiyat alislaamiya sida alcaqiida alfiqi asiira aladkaar iyo xijaab almar'ati almuslima macallimiinta waxaan ugu mahad celinayaa in badan sida quruxda badan ee wax noo soo bareen macallimiinta waxaan ka codsanaynaa mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaadba inay noo sii wadi doonaan waxbarashada وعن أبي بن الأنصاري رضي الله عنه أنه على قوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يري لا يحل ما بنانه لمسلم روح مسلمة أن يهجر إنه كهجر أخاه ولالكيس فوق ثلاثة ليان سدح مالين وحكبت التقيان أي كرمان فيعرض أوجست هذا كان ويعرض أوجست هذا كي كلا وخيرهما وحان خير بدن الذي كي يبدأ بلا بالسلام سلامته dowladan diiniga ah ayaa qayb ka ah dowlaha si taxnaaha uga socda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada u qabanaya maktabka dacwada ee wilaayada oo dardargeliyey wacyigelinta iyo waxbaridda bulshada aad buu umahadsiiyey marwaan guud ahaana khiyaartan dhegaysanaysa ay warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu